In ka badan saddex iyo toban macalin ayaa fursado macalinimo ka helay iskuulka hoose dhexe ee Alcimri ee magaalada Beledweyne. Dhallinyarada ayaa iskuulka ka dhiga maadooyinka kala duwan iyadoo shaqadan macalinimada ay ku maareeyaan noloshooda. Maamulaha iskuulka Alcimri Shaafici Weheliye Cabdulle ayaa raadiyo Beerulo uga warramay tirada macalimiinta ay siiyeen fursadaha macalinimo.
iskuulka waxaa wax ka dhigtay in ba- in ka badan toban iyo afar macalin ayaa wax ka dhigtay wallaahi macalimiinta markii la fiiriyo ee, mid walba waajibaa saaran waajibku meesha uu imaaday isagu wuxuu horumarin lahaa bulshadii wuxuu u qaban lahaa una soo diyaargaroobay sidaa darteed waxaan leeyahay macalimiinta waajibkooda way gutaan shaqadoodana waxaa waaye waa tarbiyeyntii inay waajibkii ay gutaan maxaa yeelay macalinkii la lahaaya waa wuxuu matalayaa rasuul oo kaleento maxaa yeelay macalinkii wuxuu gaarsiinayaa dadkii cilmigii iyo aqoontii u gaarsiinayaa sidaa darteed marka macalimiintaas waxaa waaye eh, laf dhabar ay u yihiin markii loo eego dhanka bulshada weliba dhanka iskuullada sidaa darteed marka macalimiinta waxaa waaye macalimiin inta badan tayo leh tayada ay sarreyso eh, soona saaraya jiil cusub insha allah tacaala Saali Maxamed Diiriyo oo ka mid ah macalimiinta iskuulka Alcimri ayaa raadiyo Beerulo uga warramay waxyaabaha uu dhigay qaabku ardayda u fahansiiyo.
Een, anigoo ah macalin ka mid ah macalimiinta dugsiga alcimra een, waxaan aada u soo dhaweynayaa marka koowaad idaacadda beerula oo maanta nos- nagu soo booqatay halkeena ama halkaan ka degannahay magaalada beledweyne oo iskuulka xaruntiisa ah khaasatan maadooyinka ah sida tar- tarbiyada iyo carabiga gaar u dhiga si gaar ah u dhiga Een, insha allah ardaydan una fahansiiya qaabka ugu macquulsan ardaygii maadaama ay tahay luuqada luuqadan luuqadiisa ahayn ay tahay qaabka ugu macquulsan uu marka casharkii uu ku fahmi lahaa in xitaa ardaydu markaas oo dib u maraajacayn aan u samayno casharadii markuu aan u meeriyo oo kaleento dib ayaguna ay u sharaxaan ay ugu celiyaan sidoo kaleenta exas fara badanna u- oo loo diro sidoo kaleentana had iyo jeer cashirkii loo soo akhriyay maalintii hore soo maalinta cashirkanta qaadanayna dib loogu oo markaa su-aalo loogu weydiiyo had iyo jeerna ay u noqdaan arday markaa diyaarsan oo casharadooda la socda biritoolana fasalkay dhaafeen dib la wajeynaya insha allah inay maadooyinkaas oo sida quruxda badan loo fahansiiyey inay dib macalin ugu noqon karaan oo markaa ardaydii fa- galaaska ay soo gudbeen soo maraysa ayaa ayaguna ay wax kasii bari karaan Goobaha waxbarashada ee magaalada Beledweyne ayaa inta badan waxaa fursado shaqo ka helo dhalinyaro horey wax u soo baratay kuwaas oo ku nool magaalada Beledweyne iyadoo uga maarmeen shaqooyinkan inay dalka ka tahriibaan.